ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa bilihii lasoo dhaafay dhul badan ka qabsaday ururka al-shabaab kadib haddaba guuldarrooyinkan dhinaca milatariga ah maxay tahay istaraatiijiyada xigta ee ururka al-shabaab sidee ayaase dibudhacyadan milatari ay u saamaynayaan fikirka takfiiriga ah ee uu ku socda ururka al-shabaab waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya brofesor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo ka mid ah aqoon-yahanada ugu caansan soomaaliya dhowaana ka qayb galay tartankii madaxweynenimada waxaana uu joogaa magaalada nairobi maxamed amiin alhaadi waa agaasimaha xarunta daraasaadka iyo warbaahinta ee ashaahid waxaana uu ku sugan yahay magaalada baris ee dalka faransiiska waxaa kaleoo ka qayb gelaya qoraaga fadhigiisu yahay magaalada los angeles ee dalkan maraykanka faysal cabdi roble waxaana hadalka ku horeynaya brofesor cabdiraxmaan baadiyo oo ka hadlaya halka u asal ahaan ka soo jeedo fikirka takfiiriga ah ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa saaxiibaday ugula jira dooda markii aan ka hadlayno shabaab dabcan shabaab wax iska dhashay ma aha habeen iyo maalin ma dhalan waxay sabab u yihiin ayaanba ay kamid yihiin ay dhala ay ka dhasheen muddo dheer hawlo soo socday oo maalinba maalin maalinba meel soo marayay oo fikir isbedelaya ah fikirkan ku saabsan adayga islaamka ah amba tashadudka islaamka ah amba seefalboodnimada waxyaabaha lagu magacaabo ficlan waxaa la dhihi karaa waxuu salkiisu waxuu kasoo bixi karaa markii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii culammadii lagu dilay soomaaliya lagu dilay oo dhalinyaro badan ay ka xanaaqeen xanaaqaas la xanaaqay waxay keentay in dhalinyaradu ay caalamka islaamka ay tagaan caalamka islaamkana afkaarta xarakaadka islaamka ah ayaa ku fidsanaa markaasaa waxaa waktigaas waxaa jira toddobaataneyada fikirka takfiirka wuu jiray kabacdina fikirka takfiirigu wuxuu isku bedelay ku saabsan dawladaha xukunka haya inaysan diinta islaamka ku dhaqmin marka dawladahaas la gaalaysiiyo in lala jihaadana ay waajib tahay fikirkaas kabacdi waa tadawuray muddou sii socday sii socodkiisa waxay keenta marka in fikirkaas oo marka isku bedelo takfiir jihaadi ah oo in qoryala qaata ah waxaana fikirkaas kusii xoogeystay waad ogtihiin afghanistan kabacdina soomaaliya waxay lamid tahay goobaha fikirkaasu yimiday oo dhalinyaradan lagu soo tababara meelahaasu ay yimaadeen sagaashan iyo kowdii ayaa la dhihi karaa waa markii ugu horeysa oo la arkay dad fikirkaas xambaarsan muxuu ahaa ee soomaaliya yimiday laakiin ma xoogeysanin mana soo caan bixin fikirkaasu soomaaliya gudaheeda ilaa ilaba september laga soo gaarayo inta ka dambeysa ayaa marka ayaan naga soomaaliya araan ayaan aragnaa fikirkaas oo aad iyo aad uxoogeysta oo dhul badan oo soomaaliya leedahay gobollo badan qabsaday fikirku horta sidaas ayuu ku samaysmay fikirkuna waxaa la dhihi karaa wuxuu ka yimiday xanaaq laga xanaaqay dhaqan xumadii dawladaha waaya xanaaqaasna waxaa lagu xana waxaa lagu xanaaqa xanaaqaas waxaa la yidhi xanaaq magaca diinta lagu xanaaqa loo xanaaqa waayo laakiin ugu dambaystii fahmi xumo iyo muxuu ahaa iyo dhaqan xumo badan ee ka dhalata
waayo aad baad umahadsantah maxamed amiin alhaadi maxaad ku dari lahayd al-shabaab ma la dhihi karaa dhammaanteed waa takfiir runtii al-shabaab sida horta walaalkayga cabdiraxmaan uu sheegay doctor cabdiraxmaan baadiyow taariikhdoodii waa taariikh dheer oo marjiciyo diini leh laakiin xanaaq ka yimid laakiin xanaaqaas aan fahm diin si sax ku salaysan uusan ahayn laakiin waxa aan taarikh ahaan u arki karnaa in fikirka tafkiiriga uu ka horeeyay sagaashan iyo kowda uu hadda afka ku dhuftay oo ilaa waktigii siyaad bari uu joogay sanadihii ugu dambeeyey fikirka tafkiiriga wuu jiray laakiin fikirka tafkiiriga inuu hub qaato ayaa markaas ugu horeysay sagaashan iyo kowdii markii itixaad ay dagaalameen sagaashan iyo labadii ilaa sagaashan iyo lixdii iyo wixii ka dambeeyey marka al-shabaab waa farac ka mid ah waxa ka dhashay itixaad markii ay la dagaalameen quwadaha kale joogay soomaaliya ha noqdeen kuwa dibadda ka yimid oo waddanka galayay oo iyaga dano ka lahaa sida ethoopia iyo qolo kale oo ayagana magac qabiil iyo jabhad ku socday marka in hub la qaato ayaa xoojiyey takfiirka oo qofka in la dilo takfiirka waa laba sii inaad qofka gaalaysiiso ood iska fogeyso laakiin inaad dhiiggiisa xalaalayso waa ayadana marxalad kale marka marxaladaas waxaa la gaaray waktigii ay itixaad la dagaalameen soomaalida kale oo kasoo horjeeday fikirkooda qaarkood hab qabiil ha u dagaalameen hab kale ha u dagaalameen laakiin shabaab hadda waxaa jira in ay yihiin hadda tabaqaad badan leerar badan ma ahan dhammaantooda kuwo takfiiri ah oo wax gaalaysiinayo waxaan u malaynayaa shabaab haddii lakala qaybiyo waxay u qaybsamayaan saddex qaybood qayb oo ah rankiga ugu horeeyo oo ugu sareeya oo ah madaxda sita fikirka al-shabaab fikirka qaacida oo ah inaan waxay anaga aanan ahayn oo muslim ma ahan waana waana gaal wixii dawladda ku jiro wixii waxa oo dhan ba group kale oo waxaa jira ayagana aan isku fikir ahayn shabaab laakiin isku maslaxad iyo isku dan ah kuwii ka soo baxay xisbigii xisbulislaami sida xasan sheekh daahir iyo gruubkiisa ayagana way ka duwan yihiin fikir ahaan iskuma midaysna inkastoo isku mid yihiin dhinaca takfiiriga iyo wax laakiin iskuma midaysna in hub loo qaato dadka la gaalaysiiyo kuwa kale oo saddexaad waa kuwa ugu badan ee ah dadka raaca oo maleeshiyaadka ah oo lacagta la siiyo oo lacag gaarna marka marka markay galaan ee fikirkaas ku biiraayaan fikirkaas wuxuu leeyahay tandiir badan cambyo badana loo sameeyaa oo lagu tababaraa oo qalbigood lagu adkeeyaa qaarna mar hadday mashaar helaan way soconayaan waaya waaya aad baad umahadsantaha waan kugu soo laaban doonaa waxaan waxyar horta iska maqashinaynaa bal kadib markii lasoo dhisay dowladdii jabuuti labada kun iyo sagaalka bishii may laga bilaabo labada kun iyo sagaalka ilaa labada kun iyo tobanka weeraro isdabajoog ayaa al-shabaab ku haysay deegaanada dowladdu ka taliso deegaanada ay joogaan ciidamada amisom mar xataa madaxtooyada ay dhowr tallaaba usoo jirsadeen marka bal aan ismaqashiino hadal uu jeediya bishii julaay labada kun iyo sagaalka amiirka al-shabaab axmed cabdi godane ugu horrayn wixii ciidana ee safka cadowga ku jira waxaan ugu baaqaynaa inay toobad keenaan hubkana ay mujaahidiinta ku wareejiyaan danahoodana raacdaan lagamana oggolaan doono inay hub haystaan ama ciidan sii ahaadaan waxay haystaan fursad yar oo shan beri ah inay kaga baxaan safka cadowga dhanka kale madaxda sarsare ee dowladda ridada waxaa la saari doonaa maxkamad islaami ah waxaana lagu qaadi doonaa dembiyada ay ummadda ka galeen iyo allah subxaana wa tacaala sida xasuuqa ummadda ay u geysteen keenidda iyo ololaynta keenid ciidamo shisheeye khiyaamada ummadeed ay ku kaceen kaas waxau ahaa amiirka al-shabaab axmed cabdi godan oo hadlaya bishii julaay labada kun iyo sagaalka haddaan ku imaada adiga faysal cabdi rooble maxaa isbedelay julaay labada kun iyo sagaalka iyo hadda maxaa keenay al-shabaab inay burburto horta intaanan runtii taa u gelin waxaan jeclah oo keliya hata sida ay labadii nin ee igu horreeyay u sharaxeen taarikh ahaan iyo developmentiga kasoo dhacay jabhadahan islaamiga ah isaga waa ku raacsanahay keliya waxay ku tusaysaa in soomaaliya xoogag aan diinta ku salaysnayn haddii ay halgan hubaysan ay wadi lahaayeen in ay ku feelgaroobeen ama ay ka dhaceen sida s n m ha noqoto sida s s d f ha noqoto sida u s c ha noqoto xoogagaas way isku dayeen iyaba inay hub qaadaan oy ummadda ka xoreeyaan xanaaqii oo baadiyo sheegay ay ka raaligeliyaan ummadda soomaaliyeed wixii lagu sameeyey laakiin waxay ku tusaysaa inay ka gaabiyeen den al-shabaab iyo kuwa diinigu meesha ay soo galeen waana iska extremist markuu qofku leeyahay caqiidada anoo keliya taa sixi kara mabda' kasta way ka jirtaa ilaa labaatan laba kun iyo sagaalkii markaa uu shanta beri u qabanayay amiirka al-shabaab godane in dawladdu ay gacanta isku dhiibto dee maanta meel fog baa me aad baa arrintaa looga fog yahay arrintaa ay maalintaa sheegayeen oo runtii dadka baqasho weyn gelinaysay waxa maanta ay ku tusaysaa in al-shabaab ayagii ay ordayaan oy duurka gelayaan magaalooyinkii ugu dambeeyey oo kismaayo ka mid tahayna ay ay ka baxeen marka runtii waa jab weyn oo maanta ku yimid al-shabaab heerkii ay taagnaayeen su-aasha hadda aynaan garan karayn rabana in laga jawaabana u baahan waxa weeye al-shabaab ma jabtay mise way durkeen oo istraatejigii bay bedeleen ogow haaruun al-shabaabtan maanta aynu ka sheekaynaynaa waxay kasoo fircameen sidii saaxiibkay sharaxay maxamed amiin ama itixaad ha noqoto ama u i c islamic courtig ha noqoto waa meeshaasay kasoo baxeen hadda ma qaadan doonaan waxa la yidhahdo mutation in ay dogorta bedelaan oy tacticada bedelaan laakiin aanay baabi'in al-shabaab i think wa waa ka fognahay in la yidhaahdo al-shabaab way baaba'day laakiin definitely saad ku sheegtay laba kun iyo sagaashii meesha uu ka hadlayay godane maanta way ka fog yihiin waaye cabdi profesor cabdiraxmaan baadiyo maxaad ku dari lahayd maxaa keenay inay si dhib yar ay maaragtay dagaal foolka foola ugu babac dhigi waayaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda horta al-shabaab ayaku xooga dagaalamaya waa soomaali waa waa waa caruurtii soomaaliyeed waa dhalinyaradii soomaaliyeed xooga dagaalama laakiin fikirkay ku dagaalamayaan waa fikir laga keenay dibadda fikirka ta labaadna waxaa waaye hogaanka hawsha wax la wadaa iyo abaabulka iyo tababarka iyo ideolojiyada ay ku dagaalamayaanna waxay leedahay dad oo khubaro ah ee la shaqeeya ee la hawlgala taas waa sidaas laakiin haddii la yidhaahdo shabaab waxaa jebiyey xaqiiqatan markii la yidhaahdo xoog soomaaliya barax tiran oo amba soomaaliya keliya umaysan jibinin xoog caalamiyaha jibiyey ciidamo huwan ah muxuu ahaa ciidamadan amisom dalka soo galay muxuu ahaa oo ka ka hub badan oo ka abaabul badan oo ka logistic badan oo caalamkoo dhan kule uu taageersan yahay oo ay u kaalmeynayaan ciidamo soomaaliyeed ayaa horta jebiyey laakiin xooga ugu xooga badan ahee jibsay shabaab waxaa dhihi karaa ama difaacay waxaa dhihi karaa waa xoogaas wa ani waxay ila tahay marka shabaab markii la yidhaahdo xoog ahaan military ahaan waa laga military ahaan waa laga xoog badiyey laakiin de ay diirajadeedu wax bedelay lama arko diirijiyo cusubna meesha ma aysan imaanin muxuu ahaa ayakiina ma wada baabi'in hubkoodii lama qabsanin dadkooda madaxda ahay lama haayo urur organisation ahaan looma baabi'inin waani waxay ila tahay wax badanaa ka suurooba muxuu ahay shabaab iyo mustaqbalkooda marka la fiiriyo laakiin hadda waxaan ujeednaa oo keliya waxaan ka ujeednaa magaalooyin waaweyn caasimada ahaay sida kismaayo magaalada muqdisho baydhabo magaalooyinkaas muhiimka ah beledweyne waxaan ognahay magaalooyinkaas oo dhan kulligeed in hadda shabaab aysan si toos u xukumin laakiin lama oga inay waxaan rumaysanahay inay ku dhex jiraan magaalooyinkaas waxaan rumaysanahay inay miyiga joogaan waxaan rumaysanahay fikirkooda iyo falsafadooda inay jirto say noqon doonaan mustaqbalka iyo say say isku bedeli doonaan anaga weli ma naqaano laakiin waxaan ognahay inaysan baabi'inaan ognahay waaya taas waan ka hadli doonaa istaraatiijiyada xigtay al-shabaab maxamed amiin alhaadi haddaan adiga ku imaado arrintan hadda uu ka dhawaajiyey profesor cabdiraxmaan baadiye oo ah ideoloji ahaan aan looga guuleysan maxaad ku dari lahayd aniga aragtideeda dhinacaas wax yar inaan kaga duwan yaha kaga duwannahay usra cabdiraxmaan baadiyo ayaa laga yaabaa maxaa dhacay shabaab waxay ku xiran yihiin sidaan ognahay quwado oo dibadda ah sida alqaacida iyo kuwa la fikirka ah kuwaas hadda maanta la joogo caalamka islaamka xoogoodii wuu ka sii yaraanayaa waxaa sii xoogeysanayo islaamka wasatiga ah dhexdhexaadka ah oo ku guulaystay dawlado badan oo kacdoonno kasoo ka dhacay inay xukunka qabsadaan marka fikir ahaan dad islaamnimada nala sheeganayo shareecada in la dabaqo nala sheeganayo ayaa la dagaalsan oo ayagana sidoo kale maxaa la dhahaa arbaaxyo waaweyn oo sida dhimashada hogaanka alqaacida in la dilo iyo hogaamiyeyaal badan oo wadamooyin kala duwan joojooga oo la dilo ideolojiyadooda oo markii hore aan waaqica lagu maxaa la yidhaahdaa imaanin oo waaqic markii dadka ay la falgaleen la arkay in uusan anfacaynin uusan soconaynin soomaaliya ha noqoto iyo meel kale ha noqotaba marka saas darteeda dadka hadda ku qanacsan fikirkaas iyo ideolojiyadaas way yaraanayaan wayna sii shiiqayaan laakiin dadka hogaamiyeyaasha shabaab inaysan bedelin ideolojiyadooda ayaan aaminsanahay sababta keentay in oo ayaga markii hore ay xoog badan yeeshaan markii dambena ay si fudud magaalooyinka looga saaro waa yacni marka hore waxay ku tiirsanaayeen ma ahan xoogooda oo keliya waxay ku tiirsanaayeen dacfiga jihada waajihayso oo ahayd markaas xukuumadda iyo ciidankeeda oo aada u liitay iyo xataa xoogaga amisom oo waktigaas laba kun iyo shan kun joogay haddana maandeedkooda uu ahaa oo keliya inaysan dagaalamin oo ay meelaha dawladda xarumaheeda ugu waaweyn sida madaxtooyada ay ilaaliyaan oo keliya iyo erboorada laakiin markii maandeedka la bedelay markii ciidanka la badiyey shabaab inuu shiiqo ayuu bilaabay tan kale waxaa waaye dadka shabaab uu u taliyey wax micno leh oo uu tusay oo ay ka arkeen in haddii shabaab ay taageeraan ay heli doonaan ma jiraan aan ka ahayn inay dilaan baabi'iyaan dhaqankoodina tirtiraan laakiin ideoloji ahaan marka hadday jirto waxaa laga yaabaa inay ka jirto tobka rankiga aan sheegay laakiin dadka badan oo shabaab raacsan sida hadda wax badan laga maqlaayo wararka la sheegaayo intaasaa ka baxsaday intaasaa ka go-ay intaas ka go-ay iyo doraad dhow oo xisbu islaami qaar ka mid ah ay sheegteen in ay ka baxeen al-shabaab soomaalida kale waxay leeyihiin ayay u badan tahay inay u janjeerto laakiin baaba oo dhammaan ah ma dhicin inay hadda mar labaad soo kacaan way ku adag tahay laakiin inay hadda inta ay joogaan waktigan ay kasii fiicnaadaan waa laga yaabaa laakiin soo noqosho aniga uma malaynayo inay soo noqosho sidii hadda ay ahaan jireen oo xamar iyo kismaayo iyo marka iyo yacni magaalooyinka ugu waaweyn ay ku fidsamaan oo xoog ku qabsadaan inay kusoo laaban doonaan aniga ilaa hadda weli ma arko haddii aan taxliilkayga fiiriyo waay aad baad umahadsantay bishii februaayo ee sanadkan inkastoo ay wada shaqaynayeen in sanad ah laakiin haddana al-shabaab waxay si rasmi ah u caddaysay u shaacisay inay la midowday oo ay ku biirtay ururka alqaacida amiirka ururka al-shabaab axmed cabdi godane ayaa fariintan jeediyey oo isagoo fariintanna ay ku socoto hogaamiyaha alqaacida ayman azawahiri ilaa amiir alcasiis wa shaykhi alkariim ayman aldawahiriy xafidahu allah waracaah min aljundiyi mukhtaar abi zubayr amiirana almusadad amiirana alxabiib niyaabatan can ikhwaanii fi xarakati shabaab almujaahidiin hadal dheer buu ahaa laakiin hadallada ku jira waxaa ka mid ahaa fariin ku socota amiirka qadarinta mudan sheekha wanaagale sheekh ayman adhawaahiri ka timid askarigaaga mukhtaar abuzubeyr anigoo wakiilka xarakada al-shabaab hogaan iyo askarba waxaan leenahay waxaan bayco kula gelayaa kugula gelayaa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka marka faysal cabdirooble haddaa adiga kuu imaado tallaabadaa ay qaadeen ay al-shabaab ugu biireen alqaacida wax ma u tartay mise waxbay ka dhintay markaad xaaladooda xilligan fiiriso ha may runtii macnihii inta aanan taa ku boodin waxaan jeclahay inaan amiin arrintii uu kaga dhawaajiyey oo ah dibudhaca ku dhacay al-shabaab runtii haddii aada eegto haaruunow taariikhaha jabhadaha hubaysan marra waa jabaan marra waa soo kacaan adoon meel fogba tegin geeska africa kuwa maanta guusha haysta haddaad eegto t p l f ta ama e p l f ta labadaba jabyo badan baa ku dhacay haddana dib intay reorganization u sameeyeen bay usoo noqdeen mar waxaa jirtay toddobaatameeyihii sayas afawarqa iyo kooxdiisu ay baaskiilla ku dhex mareen asmara ay dhowr shan ay haysteen dabadeedna markaa reer tarar culus inta lagu soo qaaday laga saaray bimacnaa waxaan ka wadaa sheekada al-shabaab weli may dhammaan waa gartay laakiin al-shabaab al-shabaab urudiini wey jabhadahaasoo kale meel la barbar dhigi karaa falsafad ahaan way ka duwan yihin soo maa falsafad ahaan way ka duwan yihiin laakiin waxaa jirtay haaruunoo reer galbeedka sheekadooda wax weyn oo culus ha u qaadanoo mar ay ku tilmaami jireen nelson mandela the warus terrorist ayaa jirtay markii dambena waad ogeydo reer carbetka ayay usoo usoo dhaweyn jabhadi waa jabhad xadloonga sidii uu doctor baadiyow sheegay xanaaq iyo dhibaato taariikhi ah oo ummaddaa haysta haddii ay ina inba ka sheegaan inay ka turjubayaan colaadana ka dhicinayaan horta jawaabih waa jiraan hadday ugu badato waa hadday isbedelaan oo al-shabaabkan maanta aada arkaysa inta la bed la jebiyo uu laakiin si kale isku soo bedelo laakiin al-shabaab sida ay maanta u taalo wax ma yeeshay markii ay qaacido ku biireen laba shay haa iyo maya wax way u tartay oo waxa weeye waxay access ama jid furan u siisay al-shabaab in ay wax la qaybsadaan hub iyo dhaqaalana ka helaan ururka weyn ee al-qaacida la yidhaah laakiin waxaa yeeshayba iyana xoogle oo ah qolada reer galbeedka oo mabda-ooda arrimaha dibadda uu ku salaysan yahay waxay ugu magacdareen war on terror baa waxaad moodaa in qiil buuxa uu sameeyey in sidii la rabo sidii la rabo iyadoo human rightska lagu xadgudbayo iyadoo wax kasta lagu sameynayo in al-shabaab lagula dagaalamo waxaa ka mid a in soomaaliya si joogto a loola dhaco dron planeska ama dayaaradahana cidi aanay wadin soomaaliya maanta waa dalka labaad baan u malaynayaa ee lala taagsado laguna dagaalamo droniska marka waxna waa yeeshay laakiin waxna waa u tarto dee dhaqdhaqaaqi weynaaye al-qaacida ee lacagta iyo hubka lahaa ayay ka mid noqdeen waayahay rofesor baadiyow adigoo wax yar dib ugu laabanaya taariikhdana sidoodaba alqaacida iyo al-shabaab meeshay iska soo galeen markii ugu horreysay isa soo galeen islamarkaana ku xiraya inay hadda maadaama marxalad cusub ay gelayaan al-shabaab waxa ay ku tari karto alqaacida al-shabaab alqaacida markii laga hadlaayo waa in la ogaadaa alqaacida waxay ku aasaasantay jihaadka afghanistan ee ay la dagaalamayeen afghanistaaniyiintu ay la dagaalamayeen dowladda ruushka ciidamada ruushka lala dagaalamaya waktigaasna mujaahidiinta muslimiinta ah ee la dagaalamaya nidaamkii hantiwadaaga ee shuuciga ahaay ee afghanistan ka jiray waxaa taageeraya muslimiinta caalamka joogto o dhan kuligii dowladaha reer galbeedka ah halkaas ayaa markaa waxaa ku barbaaray markii la jebiyey oo laga adkaaday ciidamadii ruushka la jebiyey ayaa marka dhalinyaradii dagaalkaas soo gashay qaar badan oo kamid waxay halkaas ku aas aasmeen fikir la yidhaahdo oo usaama oo markaas bin laden oo marka madaxu noqday muxuu ahaay in la sameeyo waaba la xoreeyo oo waaba la jebi karaa dowlad weyn oo sida ruushka oo kale ee maxaa marka dowladaha muslimiinta ah ee dhaqanka reer galbeedkaa wata ee islaamka aan dabaqayn iyakana waa la jebi karaa sidaas ayaa waxaa bilowda fikri marka jihaadkan caalamiga a lagu magacaabo muxuu ahaa usaama bin laden marka uu hogaamiye u noqday fikirkaas marka dhalinyaradii jihaadkaa kasoo qeyb gasho oo dagaalkaas soo gashay ayaa waxaa loo kala diray dalalkoodii baa loo kala diray halkaas ayaa waxay ku bilaabeen inay ku aas aasaan marka organizationkii alqaacida soomaaliyana alqaacida dadka kusoo tababartay fikirka afghanistan kusoo tababartay oo godana kamid yahay waxay yimaadeen soomaaliya sagaashan iyo kowdii waxayna dagaalka ugu horeeya ka bilaabeen kismaayo dagaaladii ka dhacay markii jabhadu ay dagaalamayeen halkaas inta ka dambaysa waxay ku dhex qarsoonaayeen ay ku dhex jireen xarakada ay waxay infiltration ku sameeyeen xarakadii muxuu aha itihaadka waxaa mar labaad mar labaad ay soo kaceen fikirkaas uu soo kacayay muxuu ahaa markii dagaalo badan itixaadku soo galay oo dadkii culammada itixaadka ahaa qaar badan ay arkeen dagaalka in la joojiyo waxay ahaan dhalinyaro tiri dagaalka lama joojinayo markaas ayaa waxa waaye labada kun muxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii inta ka dambaysa ayaa haddana waxaa isbilowday mar labaad isburusiga xarakadan shabaabka la yidhaahdo xarakadan shabaabka la yidhahdo waxaa la sheegaa in labada kun iyo saddexdii la aas-aasay dib loo aas-aasay laakiin haddana markaas saasa loo aas-aasay ma soo shacab bixinin waxay ahayn nima dhalinyaro ah ee islaamiyiin ay ahaayeen shacbaxooda wuxuu ahaa marka markii ay maxkamadaha islaamiga ayagoo kamid ah ay muxuu ahay ahaayeen kooxdii hubka qaaday muxuu aha ee diiday heshiiskii ayay ahaay hadda sidaas waa taariikhda marka laga hadlaayo soo gelitaanka fikirka qaacidada iyo meesha iskaga xiran yihiin shabaab shabaab fikirka alqaacida ah mar kastaba way ahaayeen niman alqaacida ka tirsan oo kiyaadaad oo hogaamiyaal ah ayaa soomaaliya soo galay oo isqarinayay sagaashan iyo kowdii laakiin waxay cadaysteen markii dambe ay arkeen inay tabartooda xoog yeesheen oy abaabulan yihiin oo kamid yahay hadda hogaamiyihii muxuu ahaa godana kamid yahay ay soo shacbi iyo waktigan dhow ayay eed laakiin fikirku iyo talada iyo abaabulku uu ka horreeyey sidaas ayaa la dhihi karaa marka laisku xiro shabaabka iyo alqaacidda meesha iskaga xirayin waa halkaas weeyaan waayo aad baa mahadsantahay maxamed amiin alhaadi haddaan kasoo bilownaba tusaale ahaan sagaashan iyo kowdii dagaalkii araare kii labiyo sagaashankii ee gobolada bariga ka dhacay midkan hadda ciidamada amisom iyo kuwa dowladdu ay dhul fara badan uga qabsanayaan milatari ahaan ay ku jebiyeen ururka al-shabaab waxaa la dhihi karaa dadku isweydiin karaan maxaa ururadan islaamiga ee jihaadiga ee hubaysan ay dagaal kasta ugu jabayaan iyadoo dagaaladan dhacayana ay yihiin kuwa ugu horeeya ee ku jira su-aashaada intaanan ka jawaabin waxaan rabaa in yar inaan usoo laabto su-aasha aada weydiisay walaalahay oo ah in ku biiritaanka alqaacida ashabaab ay ku biireen inay u faa'iidayso inin kale marka al-shabaab ay ku biiraayeen alqaacida waxay ahayd waktiga al-shabaab peak ay gaartay waktiga ugu fiicneed iyo guulaha ugu waaweyn ay gaartay qaacidana waktigaas marka ay hoos u dhacaysay ayay ahayd waktigaas ka hor waxaa jiray shaki badan oo reer galbeedku ay qabeen in qaacida ay ka mid tahay shabaab mise aysan ka mid ahayn mise ay tahay fikir aan un inay midooba isku mid yihiin laakiin qaacida shabaab mar badan ayay rabtay in qaacida ay ictiraaf buuxda siiso inay tahay ninka u matela soomaaliya mise geeska africa inuu yahay shabaab balse al-shabaab waxaa jiray rag waaweyn oo kenyan iyo tanzania iyo comorian ah sida nabhani iyo oo joogay soomaaliya gudaheeda oo qaacida qiyaadaadkeeda ahaa oo loo aqoonsanaa qaacida inay yihiin madaxda u joogta geeska africa ay shabaabna siinayeen maxaa la dhahaa meelay ku gumadaan laakiin qaacida uma ictiraafin al-shabaab marna inay iyada ay tahay tan mateli u matelaysa soomaaliya shakiyo badan oo jiray darteed laakiin markii qaacida ay hoos u dhacday oo qiyaadadeedii la dilay shabaabna ay ahayd meelaha ugu waaweyn ee loo arko in islaamka jihaadiga ah uu ka kacsan yahay oo si fiican dagaal uu u galaayo oo meel fiican uu umarayso ayaa markaas loo ogolaaday markaasayna yidhaahdeen anaga waxaan ka mid nahay dadkaas marka haddii la fiiriyo laba dhinac xooggii oo hubka iyo lacagta horay access way ulahaayeen aniga saan umalaynayo dadka oo u tababarayana way joogeen balse waxay faa'iido weyn u ahayd alqaacida aniga waxaan isleeyahay khasaare ayay ku ahayd al-shabaab maxaa dhacay markaas ayaa si fiican loo shaabadeeyey ayagana isku shabadeeyeen inay yihiin dadka aan loo naxariisanaynin adduunka qaanuunna iyo international loan loo fiirinaynin marka lala dagaalamayo lana garaacayo marka aniga waxaan isleeyahay alamin halkaa dhexgale ee maraykanku iyadoyna al-shabaab ku biirin al-qaacida baynu ogeyn waktigii albarakaat iyo markii u i c da sida ay u galeen bimacni wax actionka ku dhacay albarakaat soomaalida sida loogu xidhxidhay maraykanka sidii xamar loogu duulay ee etoobiya inta hub iyo lacag iyo wax kasta la siiyey united nationkana laga xiray inay hal ambaarayna u dirto etoobiya oo ku hujuumaysa soomaaliya muqdisho qabsatay national symbolskii soomaaliya dumisay waxoo dhan marka saa loogu weerarayay u i c da ayaa xamar haysatay markan ummadda soomaaliyeed lacagta laga xiday ee la baabiiyey xawaaladihii mabay tiyatirka kuma ay jirin al-shabaab marka bimacna waxa weeye reer galbeedku gacanta way way gacan gacan xun waa ku qaban karaan al-shabaab marka ay ku dhawaaqaan inay qaacido ku biireen laakiin lazman mar hore ayay bilaabeen baan ka wadaa reer galbeedku inay somali religious movementskoodao dhan variationka ay rabaan ha yeeshaane inay gacan xun ku hayaan waa kaaga baxda may wa wa waad mahadsan tahay waa sida aad sheegtay som horta maraykan iyo reer galbeedka guud ahaan wixii oo magac islaan sitaba oo xukun raba way kasoo horjeedaan si kasto ay kuwa hubka qaatana waa kasii daran yihiin laakiin marka ay yeeshaan ajenda caalami ah way ka duwan yihiin markay leeyihiin ajenda wadani ah oo gudaha xataa hub haday haystaan oo maxaa la yidhaahdaa ayagoo la dagaalamaya laakiin way ka duwan tahay markay kula xiriiriyaan ajenda dawli ah intaasaan ka wadi waay waaya waaya aad baa umaadsantihiin si kooban maxamed amiin intaanad ka bixin intaanad ka bixin su-aashii hore waxay ahayd adoo soo koobaya muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya araare gobolada waqooyi bari iyo dib udhacyadan milatari al-shabaab hadda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka soo wajahay maxay ururada islaamigu mar walba ugu guuldaraystaan iska horimaadyada noocana iyagoo ugu horeeya bilaabista dagaalka marka hore ururada islaamiga waxay aad qiimo u siiyaan xamaasada kicisa iyo qadiyadda ay aaminsan yihiin ayagoon fiirinaynin miisaanka xooga ay leeyihiin oo military iyo miisaanka cadowga ay la dagaalamayaan uu leeyahay mar kasta waxaad aragtaa in miisaankooda as ayaga uu yar yahay ay aada u qaylo badan yihiin aada u ambition badan yihiin waxyaaba aysan gaaraynin xataa toban sano haddii ay dhaafaan iyo xataa labaatan sano ayay ka she sheeganayaan berri inay gaari doonaan marka miisaan xumo iyo qiyaas xumo istraatiijiyad la-aan ayaa keenaysa marka waan ognahay maxaakimta markay xamar qabsadeen waxay yidhahdeen ciidda waxaan ku dukanaynaa addis ababa marka waxyaabaha noocaas ah oo aan qiimo lahayn ayaa waxay tusaysaa in aysan miisaanka ka hor imanayo oo la dagaalamayo inaysan si fiican u miisaamin oo step by step wax ula kicin maanta waxa aan dhihi doono iyo waxa aan samayn doono iyo waxaan rabo waxaa laga yaabaa cadowga aan rabo inaan beri inaan dilo maanta inaan salaamo oon la saaxiibo anigoo laakiin ku fikerayo beri inaan dilo laakiin intaas ayaysan ayaga maskaxdooda ku jirin marka intaasa waxaan umalina sabab inay u tahay ugu weyn inay in ay baaba'aan ayagoon istraatiijiyad saxa dhisin oo oo keliya ku tiirsada in ilaahay maadaama aan u dagaalamayo uu i guul isiin doono ilaahayna wuxuu na amray inaan asbaabta si fiican u raacno way faysal maxbaa ku daraysaa maya keliya waxa weeye marka aynu runtii indayndayno ilaa imika jababkan badan sidaad sheegtay adigaba su-aasha had iyo jeer ku dhacaya xoogaga islaamka islaamiga ee soomaaliya ka dagaalamaya aniga waxay ila tahay waxaanay si fiican isku waafaqin aanay iskugu wajihin waxaa la odhan karo theory of revolution iyo dhibka ummadda soomaaliyeed haysata macnihii waxaynu ku bilownay sheekadan baadiyo oo kaga dhawaajiyey xanaaqyo iyo dhibaato ummadda soomaaliyeed mis abuses badan lagu soo sameeyey muddo dheer marka waxa weeye bal intaan laablaka qolyahan diintu aanay samayn in dhibaatadan ummadda soomaaliyeed haysata oo ah exploitation waxaa la yidhaahdo xasho nin jeclaysi qabiil jeclaysi in markaa lagu dabaqo theory of macne sidii loo qeexi lahaa dhibaatadan iyo theory of revelation sideebaa ummadda soomaaliyeed looga xoreeyayaa dhibaatooyin macnihi jabhaduhu simply guul ma gaadhaan simply because ilaahay baad u carootay ilaahay baad qori u qaaday ummadii baa kacdoo tidhi tukaday waa in ay siduu sheegay amiin walaalkay istraatijiyad politicsiga ummadda politicsiga wadanka even dhibaatada qofka jahbiga ah dhibaatada aad ku hayso sidaad uga taakulayn lahayd ama aada uga bixin lahayd waxoo dhan waa in la qeexa waa in program la yeeshaa waa in ma og tahay aanay noqon u laablakac marka aniga say ila tahay waxa weeye qolyahan diiniga ee ilaa itixaad kasoo bilow ilaa maanta laakiin al-shabaab ay nuxurka weyn u tahay maanta waxa ka dhiman ummadda soomaaliyeed way kiciyeen laakiin waxay u qeexayaan iyo meelay u wadaan iyo ajendo soomaalinimo ku ku kooban oo ah soomaali waxaasaa ka maqan waxaasaan usoo hoynaynaa kumay ummadda umay tusin ee waxay isku tallaaleen adduun oo dhan inay xoreynayaan marka toban kun oo soomaali hadday ugu badato oo adduunoo dhan jabinaysa deen riyaha caqligale baa garan kara waay aad baad umadsantay brofesor cabdiraxmaan baadiyo horta markii taariikhda la fiiriyo xarakaadka la dagaalamaya xooga ka xooga badan oo mabaadi ay keentay oo xanabka ku dhisan lama bilaabanin hadda xarakaadka islaamka ah ee cusub lama bilaabanin waxaa la dhihi karaa xarakaadkii kasoo horjeeda isticmaarka ee magaca diinta ku dagaalamayay qarnigii sagaal iyo tobanaad iyo muxuu ahaa oo hadda uu kamid yahay soomaaliya taariikhda marka la fiirsho sayid maxamed cabdulla xasan iyo xarakadii daraawiishta markii la yidhaahdo dhammaan waxay ku dhammaadeen amba ha ahaadan caalamka islaamka kuwa ka jiro o dhan kulligeed dhammaan waxay ku dhammaadeen in laga adkaaday oo military ahaan loo jibiyey inkasta oo dagaalku ay galeen oo kulligeed awraad fiican ku reeba mujtamaca raadkaasuna uu ahaa muxuu ahaa isticmaar in la iska celsho oo diinta islaamkaana muxuu ahaay waxyaabaha kasoo horjeeda laga hor yimaado laakiin military ahaan waa loo jibiyey dhammaantood sidaas oo kaleetada ayaa haddana waxaa military ahaan loo jibiyey amaba ugu dambaysti loo jibi doonaa xarako kasta muxuu ahay xanaaq ku dhisnaata oo caabifada u yeerta ee islaamka u yeerta ee dagaal gasha sidaas ayaa loo jibi doonaa sababtana waxaa waaye iskuma dheeli tirna sida la sheegay waalayn ay wada sheegeen iskuma dheeli tirna caabifada in la kacsho iyo xooga aad haysato intuu la egyahay muxuu iskuma dheeli tirna maxaa yeele waxayba ka timsan daay u sheegay xanaaq waxaa lagu xanaaqay dadka soomaaliya waxay ku xanaaqeen magaca soomaalinimana waa ku xanaaqeen magaca beelnimana waa lagu xanaaqay magaca diinna waa lagu xanaaqay markii dowladda soomaaliyeed ay la timiday muxuu ahaa inay noqoto dowlad aan dadka soomaaliyeed aysan raalli ka noqonin mar haddaan raalli laga noqonin marka beelihi xanaaqi waxay ahaayeen jabhadaha jabhadahaasoo dhan kulligeed jabhad guuleysata ma jirto oo jabhadahaasoo dhan kulligeed aa ogtahay oo oo muxuu ahaay ugu dambaysti hataa kuwii meelaha qaarka qabsaday ugu dambaystii waa la weri waayey marka saa waxaa loo bedelay nidaam madani ah ayaa ka dambeeyey marka jabhad jabhad ahaan ku guuleysata mn oo micno soo kordhaysa ma jirto jabhadaha magaca diinta ku kacayo ku xanaaqana iyakuna meel ay ku adkaadeen haba yaraatee ma jirto inkastay muddo ay dagaal wadeen ugu dambaystina ruux kasta oo isagoon qorshaynin oon qorsho samaynin qora iska qaata xooga ka xoog badan iyo mujtamac ka tira badan iyo muxuu ahay marxalad aan la joogin dagaalkeeda galaa dagaalkiisa wuxuu ku dhamaanaya dagaal lahayn ku dhamaanaya haddana waxaaba xoogeysanaya sida daa u sheegay ustaad maxamed al amiir ku sheegay waxaa fikriga muctadilka ah islaamka ahee ku saabsan inaan la dagaalimo rumaysan oo isbedelkaas isbedel nabada noqdo isbedelkaas nabadahoo lagu sameeyo nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyada sidii wax ka dhacay arab springa amba caalamka carabta wax ka dhacay ka dhacay ayaa hadda kasii xoog badanaya sidaas darteed ani waxay ila tahay marxalada hadda lagu jiro koox yaroo qori qaata maba adkaa karto maaragta kamaba adkaa karto caalamka dowladaha ay hataa ay kadhex dagaalamayaan muddo waa dhibi karaan dadkan waa dhibi karaan laakiin inay adkaadaan ma u malayhaa inay taa mashruuc suuragal ah waaya halkaa igu hay al-shabaab hadda waxay ballan qaadeen marxalad cusub dagaal cusub weji cusub dhowr bilood ka hor waxaa arinta iyo dagaalka cusub ee al-shabaab bilaabayaan waxaa ka hadlay hogaamiyaha al-shabaab mar kale axmed cabdi godane bal aynu wada dhegaysano mar kasta oo ay taako ka durkaan dhufaysyadooda iyo saldhigyadooda waxay kordhinaysaa culayska taakulada ciidamadooda welibana arrintu kuma koobno culayska dhaqaale ee waxaa u dheer dhaawaca iyo dhimashada iyo dagaalada ay ku gelayaan ama ay ku geli doonaan gudbinta taakuladooda waana maanta aad mushkiladda haysata itoobiyaanka kenyaatiga amisom intaba waxay waajahaysaa amisom dagaal jabhadeyn ah dagaalkaas oo ah habka dagaal ee ugu adag ee lagula dagaalamo ciidan soo duulay waana habka ugu khasaaraha yar uguna joogta inta badan waa hab lagu jebiyey quwado badan faransiiskii jazaair ku duulay ruushkii afghanistaan ku duulay waata keentay maraykanka iyo ingiriisku toddoba sano kadib ciraaq inay iskaga huleelaan afghanistaan toban sano kadib waata keentay in afartan iyo dhowr dowladood oo kiristaana inay ka baxaan waa dagaal dhib ku ah ciidan kasta oo dool ku yimaada oo doonaya dal kale inuu gumaysto insha allah kuwanna waxay la kulmi doonaan wax ka xun wixii ay la kulmeen nimanka soo adeegsaday ay kala kulmeen ciraaq iyo afghanistan wuxuu ahaa hogaamiyaha al-shabaab axmed cabdi godane marxaladda uu sharaxay iyo dagaalka uu sharaxay oo uu barbar dhigay xaalaadka ka jira ciraaq iyo afghanistan al-shabaab diyaar ma u yihiin maxamed amiin alhadi horta tusaalooyinka uu qaatay oo dhan waxay ku kala duwan yihiin al-shabaab in kuwaas ay lahaayeen dad oo wadanka degan oo xaadina ah yani ayaga la xamaasad ah mise la agenda ah mise la ideolojiyad ah waxaan umalaynaa al-shabaab horey way uhaysatay taas laakiin hadda way la adahay maxaa dhacay horey soomaalida markii loogu kiciyo kiilada islaamnimada iyo wadanimada iyo cadowga etoobiya iyo cadowga kenya aad bay u kici jireen marka dadka aad bay ula jireen markaas waxay ufududeysay in ay dhuumaa ku dhuuntaan ku dhex dhuuntaan iyo inay wax badan sameeyaan laakiin maanta waxaan u malaynayaa in maadaama ay qabsadeen koonfurta inteeda badan ay siday wax u maamuleen iyo siday wax u sameeyaan siday wax u taliyaan ay arkeen dadka dadka badankooda inay ka niyad jabeen marka niyad jabkaas waxay keenaysaa inaysan dadka soo dhaweynin ayaga inay qabsadaan mise inay guulaystaan waxaa laga yaabaa dad in ay magac qabiil ay u arkaan si haddii aad qabiilkii hebel ahaa aad ku biirto al-shabaab aad ku xoogeysanayso ood ninka iska iska dhicinayso taas hadday dhacdo waa tukale laakiin guud ahaan haddaan fiiriyo soomaalida shabaab hadda inay soo dhaweysato waxaa laga yaaba shabaab inay gaarsiisay so ummadda soomaaliyeed inay nacdo wax kasta oo isku xiray magaca islaam mise inay gaarsiiso inay yaraysato cadowtinimada ethoopia iyo kenya ay ku lahaan jirtay ninka soomaaliga ah wadnihiisa in ay kasii yarayso isku marka isku barbardhigto dhibaatada ka imanayo al-shabaab iyo dhibaatada kuwan ka imanay ay iska yarayso iska yaraysato dhibaatadan kale marka intaas way ka duwan tahay soomaaliya shabaab waxa ku haysato iyo meelaha uu tilmaamaha ku qaatay tilmaamahaas waa dad dagaalyahan oo xornimo doonyaal ah oo halgamay u halgamaayo ummad oo dhammaantooda ummaddii ugu yaraan haddii aan idhaahdo badankoodii ay aaminsan yihiin mabda-aas laakiin shabaab mabda-eeda soomaaliya inta ka aaminsan haddii aan fiirino way yar yihiin ayaga raacsan oo dagaalka kula jira waxaan ahayn maxamed amiin ururada uu ka fikiraya marka uu ciraaq iyo afghanistan ka hadlayo waa alqaacidada ciraaq iyo taalibaan weye alqaacida hadda ciraaq taalibaan oo keliya ayaa meesha maxaa la dhahaa wax ku leh qaacida wax kuma laha ciraaq haddaan fiirino abu muscab zarqawi wuxuu ku dhammaaday waan aragnaa waxaa lasoo saaray rag maxaa la dhahaa kaba qabiilyaal ah oo saxwa layidhaahdo oo ayagii ummadii dhan qaatay shabaab maxaa la dhahaa qaacida ka buriyey meesha qaacida hadda xoog badan ay ku leedahay meesha ma leh marka haddii ayaga ayaga haddii ay mabda-oodii si fiican ay ula dhaqmi lahaayeen dadka oo in dadkan ay wax ka dhiciyaan cadowgoodii ay tusi lahaayeen ayagana ay yihiin dad u maxaa la dhahaa u naxariista way ka duwanaan lahayd sheekada laakiin hadda maanta ma umalaynaayo laa ciraaq walaa afghanistan in qaacida ay xoog ku leedahay taalibaan xoog way ku leedahay mujaahidiinta kale oo wadani mabda-a wadanimada u dagaalamayo muslimiin islaamnimo ah aniga waxaan leeyahay midka dawliga ah soomaaliya inuusan meel ku lahayn maanta waaya faysal cabdi rooble al-shabaab ma ku guuleysan kartaa dagaalka miyiga iyo kaymaha runtii al-shabaab kuma guuleysan karto in ay even hadday maanta magaaladii weyday inay miyiga haddana dagaal kale kasoo qaadato oo soomaaliya oo dhan wada qabsato marnaba kuma guuleysan karto waxyaabo badan inaan hadda u diyaar ahayn inaynu qorno ayaa kasoo horjeeda laakiin kuwa ugu cadcad waxa weeye regional governmentska ama kenya ha noqoto ama etoobiya ha noqoto horta marnaba ma ogolaanayaan in al-shabaab ay dalkaa gacanta ku dhigto ajanabiga iyo united nationka iyo reer galbeedkuna ma ogolaanayaan sida maxamed amiin kaga yar dawaajinayna al-shabaab aaminaadii ummadda soomaaliyeed ay aaminsanayd ayay meel kaga dhacday oo loo ka sheegay ee yidhi ilin xabashiday marmiciin moodeen inay ummadda soomaaliyeed ee muqdisho iyo kismaayo ku nool ay hoos galaan marka al-shabaab waqcad baa ku dhacday al-shabaab waxyaabaha aanay ku guulaysan karin sida ay hadda mabda-eedu u dhisan yahay waxaa ka mid ah dilalkan badan ee gooriga ee foosha xun ee xamar ka dhacay ayaad moodaa dad badan inay argagixiso geliyeen waxaase dhici karta waxaase dhici karta inay al-shabaab duurkana wax ka tuurtuuraan erban gurilla camalla ay sameeyaan oo muddo u diidaan magaalooyinka muqdisho kale inay degaan wax kalena wuu dhici karaa waxaa dhici kara sida maalin dhaweyto ay khalad iyo run inay ka sheegayna garan maayne ay africa confidential intelligence reportigooda ay sheegayaan in al-shabaab rag kamida ka mid noqon kara ama mabda-ooda u dhadhow yahay ay dowladda hadda ka qaybgeli doonaan ama ka qayb galeen bimacna waxa weeye rag badan oo al-shabaab madaxa waxaa dhici karta inay dowladda weydiistaan magangeliyo iskana daafaan nidaamka ay hadda ku jiraan keliya waxa weeyaan kusoo gabagabeynaya waa gartay dagaal inaad dagaal inaad ku guuleysata haddaad dooneyso waa inuu dagaalkaagu noqdaa waxaanu idhaahno sustainable su-aasha ugu weyn waxa weeye dagaalka al-shabaab maanta ay ka wado soomaaliya geeska africa sustainable ma yahay mise ma ah
waa gartay su-aal xiisalaha kasoo dhex baxday hadalkaaga si kooban haddaan adiga markale kugu soo celiyo intaana u gudbin profesor cabdiraxmaan baadiyo dadku waxay aaminsan yihiin al-shabaab inkastoo dib u dhacyo military oo badan ay soo waajaheen haddana hogaankeedu weli inuu mideysan yahay hogaankeeda hogaanka aan ka hadlayno hogaanka sida aadka ugu xidhan alqaacida inuu weli midaysan yahay wa- runtii waa kugu raacsanahay waana midaysan yahay ididiiladooduna aada bay u weyn tahay keliya waxa weeye haddii loo diido dhulka ay ku dagaalamayso inay degi karto inay dhibaato ku noqoto waa markaa sal ay waayaan laakiin inay al-shabaab maanta dhimatay anugu uma qabo muddo dheerna way sii jiraysaa erban gurilawgooduna waa xoogeysan karaa because jabhad marka lagu jebiyo kaaraha uu doctor uh, baadiyo mar hore kaga soo dhawaajiyo kenya for the first time intay dal ahayd ay diyaarada ku weerarto ay ahayd al-shabaab laakiin waxay isku bedeli karaan small scale war oo yaryar ku dhufo oo carar iyo magaalooyinka inay arbushaan waayahay n haddaan ku weydiiyo isla su-aashaas haddiiba ay sii socoto in laga qabsado dhul kale magaalooyin kale milatari ahaan aada loo cadaadiyo taasi miyaysan culays saarayn hoggaankooda siyaasadeed sidaanu aragnay ururo kale oo diiniyaba iyo kuwo kaleo xataa aan diinahayn inay u kala jajabaan markii culays siyaasadeedu yimaado ee inay siyaasad ahaan ee, isku dayaan inay badbaadaan oo ay godad kala raadsadaan professor cabdiraxmaan baadiyow intee bay la eg tahay al-shabaab siyaasi ahaan inay qaybsanto waa inaan markaan shabaab ka hadlayno horta marka ugu horeysa sheegnaa shabaab waa xoog mabaadi adag ee runtii isugu yimiday ee, oo mataqaanaa oo mabaadidaas islaamka ahay rumaysan yihiin ayagu sida ay u rumaysan yihiin dad badan oo taageerayaala ku helay dagaal ku galay ee, dad badanu ku dhinteen ee, dad badanu ay weli haystaan ee, waxyaabaha ugu weyn ee taageerayaasha ay ku heleen waxaa kamid a dulmi aada u fara badan ee ka dhex dhaca bulshada soomaaliyeed oo si beelnimo ah beel beelu u dulmisay Ee, muxuu ahaa dulmi badan ee xagga dhaqaalaha ah Ee, muxuu ahaa iyo dulmi badan oo siyaasadeed ayaa dalka soomaaliya ka jira dowladda soomaaliyeed waa ogtihiin oo institution amba hay-adihii amniga amba hay-adihii dowliga ahaa ee waa daciif waa tabar daran yihiin inay xoogeystaanna way dhib badan tahay sidaa darteed waxaa la rabaa inaanan aanan yaraysanin horta khatarta ka imaan karta shabaabka inaan la yaraysanin maxaa yeelay shabaabka waxaa waaye madaxdoodana sida la sheegay waa isfaasidoodi way joogaan Eh, fikirkiina waa fikirkiina waa jiriyaa Eh, xoogag ajnabi ah ee dalka soo galana ma jibi karaan eh, nimankaas aniga waxay ila tahay eh, in badan oo kamid uhu inay mus- mujtamacooda kusoo dhex noqon doonaan iyaga oo fikirkiina weli xambaarsan eh, sidiina isugu xiran inay bulshada soo dhexgeli doonaan oo hay-adaha dowladda ku dhex jiraan oo mujtamaca soomaaliyeed soo dhexgeli doonaan oo mataqaanaa calaamad gaar oo ku qoran ayan jirinin inna waxa waaye hawshaasna ay sii socon doonto muddo dheer ayaan rumaysanahay in arrintaas ay dhici doonto xataa haddii military ahaan meel degan oo dhul haystaa loo jebiyo fikrigooda ma baaba'aayo dhaqdhaquma baaba'aayo muddo dheeray u baahan yahay fikrigaas fikri cusub ee fikriga islaamka ee muctadelka ahaa in la la fidiyo wuxuu ahaa inta dowladaha ajnabiga ciidamadooda ay joogaan oo ciidan soomaaliyeed aysan arrintu aysan aysan kusoo dhamaan oo mataqaanaa bacfiga weynka hujuraha weynka ciidanka soomaaliyeed uu ku jirana waxay ila tahay weli waxay haystaan waxyaaba dadkay u sheegaan oo dalkooda ingaala kusoo duushay isbedel badanna way samayn karaan haddana waan rumaysanahay inay ku qaal dhex jiraan meelo badanna dalka kamid a ayay ku jiraan oo aysan ka muuqanin oo ay qarsoon yihiin oo marka loo baahdo la howlgeli karo waana
waa tahay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb gelayey brofesor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow maxamed alamiin alhaadi iyo faysal cabdi rooble mar kale dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin